bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland ayaa xalay lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sare ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladdu ay xoojinayso wada shaqaynta federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu ku baaqay in deg deg loo dhammaystiro dastuurka dalka saraakiil ka socota qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada xudur ee gobolka bakool halka ay gaareen wasaaradda gargaarka iyo waa wasaaradda gargaarka oo gargaar gaarsiisay barakacyaal ku nool gobolka banaadir
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii oo dhan xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland ayaa xalay lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi iyadoo ay ka qayb galeen inta badan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka waa dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiin kale oo caana waryayaga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye ayaa noo diyaariyay warbixin ku saabsan caleemasaarka iyo khudbadihii xala mas-uuliyiintu halka ay ka jeediyeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxauu ka qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaana uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka go-on tahay adkeynta wadashaqaynta buuxda ee ka dhexaysa dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda midnimada wadajirka iyo iscafinta si loo helo dowlad ka shaqaysa xaqiijinta himilooyinka shacabka soomaaliyeed iyo dib u soo celinta maqaamka ay ku lahaayeen dunida qarannimada waxaa lagu abuuri karaa iyada oo la helo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo wada shaqeeya iyo waxqabad wada shaqayntuna iyada oo la wada tashanayo si laysu tanaasulo wax wada qorshaysto loona turo shacabka soomaaliyeed wayna ognahay meesha uu khilaafka ina gaarsiiyey dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayuu yidhi mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dadaalkii dowlad dhiiska puntland ay qayb muhiima ay ka ciyaareen qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka culammada warbaahinta iyo ganacsatada ayna muhiim ayna mudan yihiin in la aqoonsado doorkii miradhalka ahaa laguna bogaadiyo waxaana uu intaa raaciyey madaxweynuhu in argagixisada al-shabaab ay caadaysatay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed ay yihiin caqabadaha ugu weyn ee markaa ku horgudban horumarka iyo barwaaqadana ay tahay in loo midoobo dagaalka markaasi lagaga xoreynayo dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada garowe waxa uu kulamo gaar gaarahay uu la yeelan doonaa madaxda puntland wafuudda ka socota dowlad goboleedyada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada puntland
waayahay aad baad mahadsan tahay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay inay muhiim tahay dhammaystirka dastuurka dalka muddo kooban isagoo arrimahaasi xalay ka hadlayay maruu xafladdii caleemasaarka ee madaxda puntland ka qayb gelayey cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu yidhi
aqalka sare waa hay-ad dastuuri ah oo loo dhisay ka shaqaynta iyo ilaalinta danaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo sidoo kale ilaalinta nidaamka federaalka ee lagu wado inuu ka hirgalo dalka sida ku cad qodobka lixdan iyo koowaad tirsigiisa koow iyo saddex ee dastuurka federaalka soomaaliya sidaa daraaddeed mudane madaxweyne iyo mudane mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiima iftiimiyo anigoo ka faa'iidinaysa wadajirkeenna aada halkan kulligeen aynu ku kulansannahay maanta baarlamaanka soomaaliya wuxuu ahaan jiray hal aqal tan iyo xilligii aan qaadannay xorriyadda kun sagaal boqol lixdankii ilaa baarlamaankii sideedaad maadaama dalkuu lahaa nidaam dowlad midaysan ama dowlad dhexe unitary state si kastaba ha ahaatee ha u dhacdee waxaa la ysla qaatay in dalka laga hirgeliyo nidaamka federaalka oo saldhig u yahay dastuurka kumeelgaarkaa ee la meelmariyey kowdii ogost laba kun labayo tobankii sidaa daraaddeed waxaa aada muhiim u ah in si wada jira looga shaqeeyo hirgelinta nidaamka federaalka iyadoo la meel marinayo la dhowrayo sarraynta dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka dalku wuxuu horey ugu socda ugu socon karaa dowladnimaduna ku hanan karaa soo celinta kalsoonida ka dhaxaysa shacabka iyo dowladda dhexe dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka wada shaqayn dhab ah oo dhex marta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha federaalka ayaa horseed horseedi kara horumar waara gaarsiinta higsiga iyo himilada ummadda soomaaliyeed dalku wuxuu idinka sugayaa wax weyn wuxuu idinka sugayaa oo ah midnimo iyo wadajir si golaha aqalka sare oo u guto xilkiisa dastuuriga ah ee ku qeexan qodobka lixdan iyo koowaad kow tirsigiisa koowaad iyo saddexaad oo xeerinaya in aqalka sare uu xilka saaran yahay dhowrista danta qaranka iyo matalaadda danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe wuxuu garowsaday inuu hoggaan ka noqon karo ka noqdo sidii loo hirgelin lahaa wadaxaajood laga yeesho dhammaan arrimaha asaasiga oo ah hannaanka dib u eegista dastuurka kuna qeexan dastuurka federaalka soomaaliya
gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayuu ahaa dhegeystayaal oo ka hadlayey xafladda caleemasaarka madaxda puntland ee xalay lagu qabtay magaalada garowe saraakiil ka socota qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada xudur ee xaruntu ah gobolka bakool sida warkaa nooga soo diray halkaa wariyahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan
saraakiishan maanta soo gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool waxaa horkacaya taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal cabdiraxmaan maxmed cismaan tamacde oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo uu ka mid yahay taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay taliska guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka warsame maxamed diiriye waxaana si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka dayuuradaha ee magaalada xudur saraakiisha ciidamada maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jenaraal tamacde ayaa saraan sharaf ka qaatay ciidamadii soo dhoweeyey isagoona mid mid u gacan qaaday ciidamadii ku sugnayd gudaha garoonka intaa kadib waxaa loo galbiyey guriga martida gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tolo oo guriga martida kusoo dhoweeyey saraakiisha ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in la joogo xilligii la isku furi lahaa wadooyinka gobolada baay iyo bakool waan rajeeya ilaahay haddii naftaniinka samaynayn isla xurayi doono gobolka isla xurayi doono walaay maanaraay hadi la haysada ilaa iyo gobolka baay iyo ilaa iyo mayl gobolka shabeellaha hoose reegingaa sugohaay way sugaanay daniil jaan qaado meel ereya sugaani maadaama jenaraaltama adana baydhoo fadhiya adaynan tilarka sheenne may fadaan inaan isku kaalan dhabaatan jeer oo dhatan isku kaalan dadkan la xureey jidateedan la furo walaa intaan surnyino shacabkan inoo rajayo taasu taliyaha cusub ee guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka warsame maxamed diiriye ayaa codsaday in lala shaqeeyo si looga adkaado haraadiga maleeshiyada al-shabaab insha allahu halgankii dheeraa soo samayseen waxaan jeclahay inaan ka sii badan aan sameeya anigana oo gacana ayna siiyo oon kabaha sii gashto oo maanta meeshay taagantahay meel ka fog aan gaarsiinna hadduu alla idmo insha allaahu waxaan rabaa waxaana aaminsanahay inaad ila shaqayn doontaan bara saabka gobolka aad baan ugu mahad celinayaa waa ninkii usoo muxuu ahaayey usoo dhuljiifeeyey intaasoo sano soo dhoweyntiisana waa aad baan ugu faraxsana taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdiraxmaan maxamed ismaan tamacade ayaa sheegay in guutada sagaalaad loo soo magacaabay taliya uu ku kalsoon yahay maamulka gobolka iyo degmada iyo dhammaan guutada sagaalaad saraakiisha saraalkiil xigeenka iyo dableyda sida sharafta leh oo wanaagga badan ay noo soo dhoweeyeen waxaan u malaynayaa iskuma cusbin shalay halkaan aan taliya guuta ka ahay maanta taliya qaybaan ah taliya guuta sharaf badan oo qiimo badan oo ilaa aan rajaynaya inaan dalkan wax ka qaban karo oo meesha hadda wax joogaan ka dhaqaaji karo insha allah waan idiin yimid waana iswaraysanaynaa xilwareejintaan isugu imaanaynaa waana ku mahadsantihiin soo dhoweynta saraakiisha iyo saraakiil xigeenka maamulka gobolka iyo degmadaba waan ka mahad celinaynaa maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
dowladda gargaarka ayaa gaarsiisay eh, gargaar ay u baahnaayeen barakacyaal ku nool gobolka banaadir degmada dayniile wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka mudane xamsa saciid xamsa ayaa waa saciid eh, waa xamse saciid xamsa ayaa gargaarka isugu jira teendhooyinka marakaniico iyo caagado waaweyn oo biyaha lagu kaydiyo waxa uu gaarsiiyey qoysas barakacyaal oo ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir wasiirka gargaarka ayaa musi- waa gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo ay wehliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasima waaxeedka gargaarka ayaa gargaarka ku wareejiyey maamulka degmada dayniile si ay uga qaybiyaan qoysaska barakacyaasha wasiir xamsa saciid xamsa ayaa intaa kadib kulan la qaatay maamulka degmada dayniile iyo qaar ka mid a barakacyaasha waxa uu u sheegay in gargaarka maanta uu halkaa gaarsiiyey uu ahaa horudhac uuna og yahay inuusan dabooli karin baahida jirta isaga oo u ballan qaaday in dadka danyarta ee ku nool dayniile ay heli doonaan gargaar deg dega tubaa waa tubta horumarinta arrimaha bulshada oo ka mid ah afarta tubood ee lagu saleeyey shaqooyinka dowladda ayaa waxaa ku jira halbeeg muhiim u ah gargaaridda dadka soomaaliyeed ee danyarta iyo in laga caawiyo arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo nolosha kale ee asaasiga dhegeystayaal warkii subax ayaad ka dhegeysanaysa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayaan ku soo koobayaa anigu axmed cali kaahiya idinla socodsiinayey ciddii usegi waxay dib uga heli kartaa radio muqdisho dotnet kulanti dambe oo xiise leh insha allah